الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل kan waa kii wax kala saaraayay waaye almucrabaatu waxyaabaha la icraabaayo qismaani dawaatu qismayni laba qiibood kuwa u saaxiib ah waaye qismun qismigu yucrabu waxaa la icraabayaa bilxarakaati xarakooyin waqismun qismana yucrabu waxaa la icraabayaa bilxuruufi xuruuf faladii midku yucrabu la icraabayo bilxarakaati xarakooyinkii la icraabaayo arbacatu ashyaaa sheeyaalo afar ah waayo alismu ism waaye isimkaasoo almufradu la keliyeeyey iyo wajama taksiiri taksiirkii jamciis waaye iyo jamcu lmu'anati dhibdigii jamcis waaye jamacaasoo assaalimu badbaaday iyo alficlu ficilkii waaye ficilkaasoo almudaaricu shibahay isimkii aladii ficilkaasoo lam yatasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi aakhiri lficli ficilka aakharkiisii dabayaagadiisiiba shay-on waxba wa kulluhaa afartii dhammaantooda turfacu waa la rafcinayaa bidammati dama ayaa lagu rafcinaa wa tunsabu waa la nasbinayaa bilfatxati fatx ayaa lagu nasbinayaa wa tufadlu waa la khafdinayaa bilkasrati kasra ayaa lagu khafdinayaa wa tujzamu waa la jasminayaa bisukuuni sukuun aa lagu jasminayaa wa kharaja waxa baxay can dalika kaas xaggiisii halaathatu ashyaaa sheeyaalo saddex ah ayaa baxday jamcu lmu'anati dhadigii jamciis ayaa bahay jamcaasoo saalimu badbaaday yunsabu huwa jamcagaas waa la nasbinayaa bilkasrati kasra lagu nasbinayaa walismu isimkii ayaa baxay aladii isimkaasoo laa yansarifu tanwiinan aqbalaynin yukfadu huwa isamkaasi waa la khafdinaya bilfatxati fatxa lagu khafdinayaa waalficlu ficilkii ayaa baxay ficilkaasoo almudaaricu mudaariciga ahaa ficilkaasoo almuctalu laakhiri aakhirkiisii bukday yujzamu huwa ficilkii waa la jasminayaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisii jaritaankiisii lagu xadfaya lagu jasminayaa ayb musanif raxmatullahi calayhi meeshaan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo hee calaamaatu aqsaami licraabi imtixaankoodii fasalkan imtixaan waayo fasalkan musanifku wuxuu ugu talagalay imtixaan markii ka soo hadlay aqsaamu calaamaatu aqsaami alcraab iyo mucrabaadkoodii ka soo hadlay asagoo soo kala dhigdhigay ee wuxuu rabaa ardaygii inuu imtixaano baabkii inuu soo fahamay iyo in kale ayuu rabaa oo fasalkan wuxuu u talagalay imtixaan aqsaamul icraab afarta ahaa mid walba calaamadii lagu garanayay markii soo sheegay calaamooyinkaasi boosaskii soo degayeyna markii soo sheegay ayaa wuxuu rabaa inuu xusuusiyo duruustii ama casarkii hore usoo dhigay inuu dad ardayda mucrabaadkii misay ahaayeen markii laisku dardaro asagii masuu kordhigay musanifka lix iyo labaatan calaamaadkana ma aan soo sheegin calaamaadkanu wuxuu ka dhigay afar iyo toban rafco oo afar calaamo u sugnaatay nasbo oo shan u sugnaatay meegaas ku yihiin sagaal khafdo oo saddex u sugnaatay jasmo oo labo u sugnaatay meega waay afar iyo toban waay annagan waxaan soo dhahnay shan iyo toban shan iyo toban afar iyo toban musanifkaabu noo sheegay shan iyo toban xagga keenay midkii shanaad iyo toban shan iyo tobanaadaad asaga wuxuu ka dhigay jasmiga calaamooyinkiisa inuu yihiin inay yihiin laba ka dhigay musannif soo maha saddexan ka dhigayna anag kow ficil mudaaric oo saxiix alaakhira mees ee waxaan ka dhignay sukuun iyo hadfu harfu cilla iyo hadfu nuun asaga xadaf wuxuu ka dhigay hal calaamo annagana waxaan ka dhigaynaa laba calaamadood la kala qaadayo tafsiirkaas meesha ka imaanaya ka dabatag oo musanifka laga dabatagayana ma ahane hee waay culamada qaar baa saas sheegayaanba sidiisii haddii la raacana afar iyo toban marka afar iyo toban calaamadood ama shan iyo toban calaamadood iyo labaatan iyo lix boos ama soddon iyo saddex boos ayaa waxaa la rabaa ardaygu inuu si fiican u kala saaro baab ay u furma doonaa insha allahu tacaala naxwada awelkeed akhirkeed mucdabku intaasa ka hadlaysaa kadib marka imtixaankii u bilaab rabaa fiiri wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi calayhi faslon kan waa fasal faslon waxaa waaye waa kii kala saaraya waaye isim faacil al wata laga keenay oo alfaasilu ayaa laga keenay macnihiisaasa ku fasilito marka faslon kan waa kii wax kala saarayay waaye muxuu kala saaraa wixii asaga ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyo ayuu kala saarayaa almucrabaatu mucrabaadka qismaani waay laba qiibood waay mucrabaadkii aan soo marnay soddon i saddex ahaayeen ama sidii musanifku raxmatullaahi calayhi noo soo sheegay labaatan i lix ahaayeen markii laisku daro labaa loo qiibinayaa waxaan soo sheegnay rafca calaamooyinkiisii boosaskii degayeen oo sideedka ahaa ayaa inta kalena kusoo laalaabanaya soo maha antii le wax kale cusub lama keenaayo antii le maxay ahaayeen marka intii musanif noo sheegay maxay ahaayeen sideed bes sideed ayaan soo maha sideed soo no noqonayso marna nasbo galayaan galaayo marna khafla galaayo marna hee jismo galaayo lay ahaayeen sideed lay ahaayeen wax kale maaha sideedkii ayaa meeshaan ku kala qaadaya dariiqan oo ah in markii hore tafsiil la bixiyo markii dambena ijmaal duduub wax loo sheego waa dariiqada mutaqadimiinta culimmadii hore dariiqoodii marka hore wax la kala dhigdhigo marka dambena wixii lasoo kala dhigdhigay lasoo khulaaseeyo dariiqada mutaqadimiinta culimada mutaqadimiinta ah dariiqadoodii waa waxay dhaheen ardayga caqligiisii saasa u fiican marka hore markii waxa loo kala dhigdhigo loo kala dhigdhigo loo kala dhigdhigo waxii loo bayaaniyo loo caddeeyo ayaa kadib haddana duduub ahaan loo siinayaa saas ayuu maray musanifku dariiqadaasaana fiican ay dhaheen culimada qaar dariiqaas waxaa ka soo horjeedo mutaakhiriinta mutaakhiriinta maxay samaynayaan marka hore wax duduubay kugu siinayaan marka dambena way kala dhigdhigayaan wixii aan kuu soo sheegay duduubahan intaas intaas la dhahay haddana waa kuu soo tafatire oo waa kuu soo tafsiirinayaa ha dhegayso intaas intaasa soo galaysa ka baxaysa kaas intaasa ka baxaysa kaas intaasa ka baxaysa kan intaasa ka baxaysa tafsiirkaasi marka dambe la siinay marka hore duduubahaan la siinaayo marka dambe tafsiir la siinaayna mutaakhiriinta wadadoodii waayo ayaga waxay dhaheen qofka ardayga daalibka ah caqligiisii saas u fiican marka duduub usii marka dambe ku kala dhigdhigay dhaheen hadda meeshan laakiin musanifku wuxuu doorbaday ee dariiqi mutaqadimiinta asigoo dariiq mutaakhiriinta doorbadayna waa noo imaan doontaa marfuucaatu lasmaa nooga imaan doonta jumlatana sheegay kadib haddana tafsiirana sheegay haddana meeshan tafsiir la sheegay jumlatana sheegay waa labadaba hee labada koob wax buu ka cabay sheekh labada koob hee koobkii mutaqadimiintana wax buu ka cabay koobkii mutaakhiriinta wax buu ka cabay waa jamciyey labadaba waaya marka tafsiilkan tafsiilka la soo sheegay duduubkoodii waay meeye faslun kan waa kii wax kala saarayay waaye almucrabaatu waxyaabaha la icraabayo qismaani laba qiibood waaye waxaan soo qadaray dhawaatu qismayni waxaa la rabaa khabarkii mubtadaha in ismutaroqeeyaan waa ogaan doonaa mar dambe hadda laakiin sidaasi ku qabsooday sidiis haddii u daysatana waa ma culeys haskaga yeeline sidiisi ku wada dhima laha almucrabaatu waxyaabaha la icraabayo qismay qismaani laba qiibood waay waxyaabaha la icraabayo laba qiibood waay bes haddaad aragto kelimadan waa mucrab hee labadaan mid ka mid a lay waa bes laba lay waa haye qismun qismigo yucrabu waxaa la icraabayaa bilxarakaati shaqal ayaa la icraaba xarakaadda waa shaqal waayo shaqalayaalo jamcu xaraka qismun qeybto yucrabu waa la icraabayaa bilxarakaati xarakooyin ayaa la icraaba xarakooyin maa la wada shaqal waayo shaqala la icraaba wa qismun qeybtoona yucrabu waa la icraabayaa bilxuruufi xuruuf ayaa la icraabaa qaybna waxaa la icraabayaa xaraka maahane xuruuf ayaa la icraabayaa xuruuf waa la icraabaa xarakad maxaa waay afartii waay soo marnay maxaa waay addamatu walfatxatu walkasratu wasukuun waay ma fahamteen calaama kas mid mid kasta calaamadiisii kan ugu horeeya ka soo qaadanaysa bis rafa calaamadiis maxaa ugu horeeyay adama ayada saddex kale maxay ahaayeen xaraf waay waaw maxaa waay alifna nuunna xaraf waay ka tag hallay ka soo qaad fatxana nasba imise calamu lahaa shan maano kan hore ka soo qaado maxaa waay fatxa waay fatxa waay kasran waa ku jirtay ayadana waa xarako ayadana tirka haraka la yaraaba fatxid iyo kasradii ka soo qabo kasra farac lay ahayd dan kale keentay iska dhaafaday kasrahaad meeshaasay taallay dana keentay ka tag waxaa ka soo qaadanaysaa fatxada xarakowad khafdo oymow mid ugu horeyd maxay ahayd kasro kasra xaraka maano jismi oymow midka ugu horeyd muxuu ahaa sukuun sukuun waa lasu khilaafsan yahay waa la helaysinaya xarakaska dheh khilaafkiis mar kale ogaan doonta insha allah afartaas wey bes haddii kelimadan mucrab way aad aragto xaraka la ciraaba aad aragto intaa mid kamid ka firinaysa bes wa qismun yucraabu bilxuruufa licraaba u dhahay qeybna xuruufa licraaba xaraka lama icraabaayo maxaa la icraabaa xuruuf xarafa la icraabaa haddaas sideedkii mucrabaadka ahaa afar haddii xaraka noqdeen maxaa noo dhiman sideed afar markii laga jiro maxaa soo haray afar kale sideed ay ahaayeen soo maa afar xaraka la iraaba haye afartii kale soo hortay maxaa la iraaba xuruuf waay xuruufta la iraaba in inta sideedka xuruufta ku jirto afarta kale maxaa waaye alwaaw walalif والياء والنون انتاس واي انت يصور رافنا حرف انتاس كو جرت واحد كلك مجرد مانو الواو وحرف واو والالف وحرف والنون وحرف والياء وحرف بس حفر لي ويبقى رفعك الصوب بالله الى جزمة الى كي ما نيسو ام وحي حرف اكو جرو وحل العراوي ما واي افر حرف لي واي أما واو الإعرابة أما ألف الإعرابة أما ياء الإعرابة أو نون بس بحكي عم يجرم بي كوي لي صوت نقنقنا كوا لاي انت فهم طيب انت اسم فهمني هاي فالذي يعرب بالحركات مرك وقو تفصيلنا فيه فالذي متك يعرب الإعراب بالحركات حركوين كالإعراب أربعة أشياء شيء لا أفرع هذه أصلح لها هذه قيمة حركة الإعراب ميغواي هي أسلام بقول شيء ويقول هاي هذه أضب أنت قيمة حركة الإعراب أفر واي وقول أفر واي فالذي متك يعرب الإعراب بالحركات أربعة أشياء شيء لا أفر أهوى كو الاسم اسم واي اسم كاسو المفرد لك لي اسم مفرد مركز سد حالضه سمر سمع سد حالضه ليه اسم مفرد سد حالضه ليه حالة الرفع حالة النصب حالة الخفض معي اسم وفعل معه هذه رفع جوجو محل يعرفه الضمة هذه نصب جوجو محل يعرفه الفتحة هذه كسر جو خفض جوجو محل يعرفه كسرة بس الضمن وحركة وهي شغل وهي فتحنا وشغل وهي كسرنا وشغل وهي إذا سد حديث ميلود به محل يعرفه حرف وهي كوب ايوه جمع التقصير تقصير كي جمع سوا جمع التقصير اسن وحو ليه سد حرضت مانو حاله الرفع مع الاعراب ضمه حاله النصب نه الفتحه حاله الخفض نه اصل كسر اصل سد حرف حركه شغل واي ايوه جمع المؤنث ضدي جمع سوا جمع سو السالم بدباري جمع مؤنث السالم أسلم وحو ليه سد حالضات حالة الرفع محل إعرابه الضمة وحالة النصب محل إعرابه الكسرة صح وحالة الخفض نه الكسرة إذا سد عذبه وحركه وايه وابصد شيء إذا نفترك الوطن بقى إيه والفعل فعلك وفعلك سؤال مضارع شبهي الذي فعلك صلى لم يتصل عن لحر رسلنا بآخره آخر الفعل بشيء محبا فعل مضارع ليه هاي سد حالض أسكنا سد حالض ليه حالة الرفع وحالة النصب وحالة الخفض ها هاي وحالة الجسم بس خفضكم يجروا وفعل ولا خفض فيه الله عاركم يجروا سد حالض حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجزم حالة الرفع مع مع الإعراب الضمة حالة النصب الفتحة حالة الجزم السكون هذو هي صحيح الآخرة صحيح إذن انت سيمرك وحاد أغاتي وحيابها الإعراب يعرف انت سوى بس أي حركة لي انت سوى وحيابها حركة الإعراب يو intaas waay mee waay afartan waay bes meel walbo ay joogaan waxaa la ihaabayaa xaraf la ihaabayaa ee xaraka la ihaabaysa walaamatu rafi ad-damma walaamatu nasbi al-fatha walaamatu jari al-kasra walaamatu jazmi as-sukun saasa dhaysa intaba wa kulluha meeshana imtixaankiis musanifka si fiican u galaasaa fiiri وكلها دمانتو كلها هذا وحلو عرنا أفرتوين وكلها كل الأربعة أفرتي كل قود تر ترفع هي أفرتي ولا رفعنا يا بالضمة ضمع يا لو رفعنا يا صح يا مصوا قلدين يا مصنف صح واي كل قود أفرتار إن لو رفعنا يا الضمة وخلافك مجران اسم مفرد هي جمع تفسير جمع نتسالم فعل مضارع أفر تبع على رفنا الضمة وتنصب هي أفرتي ولا نسبنا بالفتحة فتح يلغ النسبنا أيضا warkaasi waxba ku duugan imtixaan way hoosta ka geli rabaa masanibka iska ilaali maxaa baxay hal shay afartii hala baxay kee waay manadu saalim saxiix waay asig waa sheegi doona laakiin adiga rabaa inuu ku imtixaano sax waaye inaad dhahdaa kaa raba wa tunsabu waa la nasbinayaa afartii bilfatxati fataha lagu nasbinayaa saasuu dhahay laakiin hala laga soo reebaa jamanadu saalim oo kasra lagu nasbinaayo wa tukhfadu waa la khafdinayaa bilkasrati kasra lagu khafdinaya wa tukhfadu hiya afartiibu waa la khafdinayaa بالكسرة كسرة لو خفضنا يا صح يا وحبا كجير وحا ميشاسي لسك أقيهي توس أبحايا خفض مركي اللي ماذا وحا للوحي فعلها ورطوا بحين بقى حق سقي فعل ما بلا جوه بس isimkiiya la isku haysta bis horta ficil iska badaa khafd maadaama aad dhahday ficil horta mib maba joog marba maskaxda ha ku sheekayninba ha ugu sheekaynin muxuu saaray muxuu saaray iska badhaaf maba maba lahaba waa saaray uma baahno meeshaan maba soo galayba ficil soo maa ficil xagga iska dhig waxaa marka ku dag ku dagaalamaysaa saddexdii kale saddexdii kale maxaa baxay maxaa joog intaas ku xisaabtamaysa adigas وتخفض هي أفرتي ولا خفضين بالكسرة كسرة لو خفضين يا فعل والسوق هي وبحي هرت اسكنا لكن محاك لا ربا مش لا ربا مش إلا صاروا لو هذا ما لك صورة ما لك صورة بقى اسم الذي لا ينصرف أم اسم مفرد ما لا ينصرف هذا أو أنت متصير فلا ينصرف هذا كاسم بحي وتجزم وانا جزمنا يا بالسكون وتجزم هي افرتيب وانا جزمنا يا بالسكون سكون لو جزمنا يا ما بها horta waa isin la dhahay meesha ma soo galayaan xagga sigeed maxay yeelay walaa jazma fiha meesh ku soo martay wax isim la dhahay meesha ma soo galayaan maxay yeelay jazma la jooga laakiin waxa raadinaysa ficil maxaa baxay maxaa joog ee maxaa baxay hadaba فعل مضارع معطل الآخرة وحكيلي وهايستا كلي اه صحيح الآخرة هايستا مش كبعي معطل الآخرة صحيح صدر أسل سد عليك وشغا أنت كلام مبع اسمك محبة إيوف فعل مركز جو اسمك محبة مبع فرادنا وحب فرادنا كوا وين مثل أجياي وخرج هذا قصة لابتي مرك مرك روا وحرا إنه كوري يدنا كوشة ورساس ما أنا دقل دنتا إيه سأنا نصوض وإساس ورا وخرج وحا بحي عن ذلك أصل كاس حقي سواي أصل كه إن مد كستو لغو جزمنا لغو نربعنا يو ضمة مد كستو لغو نصبنا يو فتحة مد كستو لغو خفضنا يو كسرة مد كستو لغو جزمنا يو سكون ساس أصل وي intan baxday asalkoodii way ka baxeen way khilaafeen wuxuu rabaa marka wixii asalkii loo ogaa ka baxay inuu kuu sheego wakharaja waxaa baxay can daalika kaas asalka ah xaggiisaad leedahay asalkana mid kasta aad booskiisii raaco ayaa ahayday waa jira can xaggiis waay daalikana asalkii waay وخرج وحابه عن ذلك كاس وأصل كحقيسي ثلاثة أشياء شيء لست يبحين جمع المؤنث ددق جمع إس يبحي أس جمع سوء السالم بالبالي حقك بحي وتنصبه بالفتح ممكن صورنا هاي ينصب هو جمع قاسي وحا لغو نصبنا بالكثرة كثرة لغو نصبنا والاسم اسم كين وابحي الذي سنكاس لا ينصرف عن صرفه مين حقك بحي وتفضه بالكسر اول يخفض هو اسم كاس ولا خفضنا بالفتحة فتح لو خفضنا والفعل فعل كينوا بحي فعل كاس المضارع المضارع جاها فعل كاس المعتل الاخر اخر يسيب بقضي حقك بحي وتجزمه بالسكون كبحي سلام يجزم هو فعل كاس ولا جزمنا يا بحذف اخره اخر كيسي حذف كيس اياه لو جزمينيا اخر كلا حذفه واي اخر كيسي ارفع ليه والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع والله سبحانه وتعالى